Hodan Axmed Sahal oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka Goodlaw ee magaalada Beledweyne ayaa kaamka ka dhex abuuratay fursad ganacsi taasi oo ay ka maareyso nolosha qoyskeeda. Ganacsigan yar ee ay abuuratay Hodan ayaa waxaa ka mid ah iibinta dharka loo yaqaano baatiga ee dumarka iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan waxa aana ka iibsada dadka barakacayaasha ah ee kaamka la degan. Haddaba waatan Hodan oo ka warbixinaysa sida ay ku bilowday ganacsigeeda, caqabadaha ay kala kulanto iyo sidoo kaleeto sida ay uga maareyso nolosha qoyskeeda.
kaamka Goodlaw baan joogaa kaamka waxaan ka ahay hadda kas yaroo ganacsi aan haystaa ganacsigii dadkii sidii hore lama anshiida le waa xoogo baati iyo xoogo yaanyaanyo yaan iska gadgataa in lii kordhiyo nolomaadka hadda intaan ka dayahay waa wax iska yar in lii kordhiyo waa u baahanahay taageeradaas laga siiyo waxaa iga iibsadaa dadka kaamka degan oo ganacsatada haddantan kor ligama imaada laakiin dadka uun xaafadda jooga la iga iibsadaa waxaan aaga maarayaa maanta markiin idhaa walaxaa kuu gadmi shan doolar lix doolar camalaa ii gedmi ee, waxaan ka maareen karaa nus doolar hilibaan kasoo gadan karaa ee, nus doolarna saliidda iyo waxaa siiyaan kasoo gadan karaa intaasaan ilmaha laba xabo baastay aan oogu jajacsana wixii kalentoo herin haddana waaga makas beriya haddana kastiyan haddana u qaada suuqiyaan kusoo gada walaxan ku keena wixiina hadda wax oo kala gogo ma ahan baatigana haddana wax fiican oo fuulo ma ahan malahan waa iska yartahay waxa fuula faa'iidada iyo lafaha markaad fiiriso waa un iska soo qaad naftale un dadku kuu geyni mooye wax hadda oo laga helo oo badan malahan Tan noloshayda ku maaraya iyo ilmaha iyo aabbaha iyo waayeelaha iyo joog intaasaan ku maaradayaa waa jiraan waxyaalo aan ku iibsada waa jiraan oo waxyaalo oo kaamka haddantaanaydu sokorta leh bariiska leh baastada leh burka leh waa isiga iibsadaa waa isiga jeexeystaa dadkiina shiidaa leeyahay wax la haasto ma lahan marka ruuxii walaalow cawada dabka ii shida isku leeyahy wax ma haayo Ee, adigii wixii adigaa haayaa waa kistaan yar ma kala go-do ruuxii walaalow baahan beriga cawada inay dabka u shida waad ku qasbanta marka he waa wax saas isiga yar inay markaas iyada haddii wax lagu tar karo lagu kordhiyo waan jeclaa